alxamdu lilah rabi اlcaalamiin uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala اllahu alayh wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah xaqa tuqaatihi walaa tamuutuna ila waantum muslimuun bismi illahi raxmaan raxim alcasri in linsaan lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamilu الsaalixaat watawaasaw bilxaq watawaasaw bisabr sadaqa allahu alcaliyu alcadiim ilaahay subxaana wa tacala waanu leeya yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu ilaahay rasuulkiis rumeeyo itaquu llaha ilaahay ka baqa ilaahay aan ka wada baqno meel kastoon joognaba xaqa tuqaatii cabsadiisa dhabta ilaahay ha looga baqo walaa tamuutunna ha dhimana ilaa wa antum muslimuun haddaad dhimantaa idinku muminiin muslimiin ah dhinta bismi illaahi raxmaan raxiim walcasri ina lisaana lafii khusay ila aladiina aamanuu wacamilu saala watawaasaw bilxaq watawaasaw bisabri ilaahay sabinka iyuu ka dhaaranayaa ama casri salaada casri uu ku dhaaranayaa khalqigiisu ilahay ku dhaartaa subxaana wa tacaala walcasri baan ku dhaartee ina alinsaana bini aadamka lafii khusrin khasaaruu ku sugan yahay ila aladiina duulkiiyo khasaarahaas ku sugnaan moogiin aamanuu ilaahay iyo rasuulkiisu rumeeyey waa camilu saalixaati camalka saalaxana sameeyey oo ficil iyo qowl isku daray wa tawaasow isu dardaarmay bilxaq wa tawaasow haddana waxay isu dardaarmeen bisabri sabarka isu dardaarmeen sadq allahu alcaliy alcadiim allah inagu anfaco waa raaxsanaha laba qodob shirkanaga wuxuu ku saabsan yahay odayaasha dhaqanka oo jubbaland oo maanta iskugu yimaaday shir deg deg ah ayaga oo ka hadlaya dhaqanka jubbaland iyo jubbaland waxay xaaladeeda ay maanta ku sugan tahay iyagoo raba inay ka hadlo isla mar ahaantaasna ninkii axmed madoobe la yidhaahdo oo hadda ka hore soo maray meesha sideed sano madaxweyne ka ahaa haddana shi sharci iyo xaq ahayna lagu soo doorno fuuda iyo alxamdulilah jaabkiisa iska doortay ilaa iyo allaankaana odhanaya madaxweyneaan ahay odhanaya oo soo dirdiglaynaya arrimahaas iyo waxay odayaasha ka hadlayaan arrinta soo siyaaday gobolka gedo ka soo siyaaday oo dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah ay xaduudaheedii ay sugaysa iyo nabadgelyadeeda iyo dowladnimo ay xaqiijinaysaa ciidamadeeda qaranka loo diray meesha ka shaqaynayaan asagana uu fuudo wado oo kuwa aan waxba ahayn oo asaga marka hore uu ku shaqaysan jirayo laakiin gobolka u dhashay dad iyo dalba midna aan ka naxaynin qaarkoodna ay xukuman yihiin oo dil ku xukuman yihiin meel kaloo adduunka ka aadaana ayna jirin in dadkooda ay dab ku daaraan oo beleeyaan asagana usoo asaasayo ugu soo qalabaynaya arrintaasu marka waxaa weeye waa mooryaanimadii shal laga soo guuri weeye yuu saacaddan asaasaya oo qalqaalinayaa arrintaasna arrin sharci maaha dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya inay isku diraan bay rabaan sidaa awgeed odayaasha jaqanka jubbaland waxay ka hadlaan arrintaas sida xaqa oo toosan dalka hadda jubbaland dowlad kama jirto system kama jiro maamul kama jiro inta laga dhisayo system iyo maamul laga helayana odayaasha dhaqanka ayaa mas-uulka e oo dhaqan u eh ayagaana maaragta ka taliya oo ugaasi ku eh oo dhaqanka e oo ka talinaya ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي بان مهد له نقول كل مية ماشان أنقو أه dhaqan odayaashii dhaqanka soomaaliyeed gaar ahaan odayaashii jubbaland gaar ahaan qoladii isbeddel doonka ahayd oo jubbaland ah shir baan maanta meeshaan isugu nimid waxaan ka shiraynaa muddo dheerna hawsheedaba aan soo wadne waxyaabo uun horay u jiray kow waxaa qodobka koowaad ah in maan maanta isugu nimid wixii ama horay u jiray ama hadda ka taagan jubbaland inaan ka hadalno hadalkaas waxaan ku bilaabahayaa kow bismillaah aniga oo ah magacaygu suldaan maxamed xaashi diiriye afhayeenka odayaasha dhaqanka ee meeshaan joogo ee soomaaliyeed ah waxaan leeyahay hawsha dhacday oo horeyna u taagnayd inaan ajandaheedii iyo barnaamijkeedii ka hadalno umbaan rabnaa koow waxaa ka ah arrintii jubbaland oo ka dhacday kismaayo axmed madoobe muddo siddeed sano ah iyo dhibka iyo jallaafada iyo kolba meel khatarta iyo barnaamijka xun oo arrimihii jubbaland oo axmed madoobe uu qasay ahayd yaa maalinba meel u nooga soo baxaysay si aad og tihiinbo iyadoo hadda wax uu doortay iyo wax kale midna ayna jirin uu xoog ku haysta jubbaland u adeegsaday dhinacyo fara badan oo kenya ka mid tahay ka mid tahay puntland nidaamyo badan u adeegsaday buu xoog ku haystaa faragelintii iyo xooggii uu ku haystay haddee kolba meel unbay ka dhacaysay farac ka mid a hadda wuxuu u gudba daawo ama gaar ahaan gobolka gedo arrintaas baan waxaan leenahay oon maanta isaga nimid marka koowaad inaan baaq ka samayno dhibka iyo shaqaaqada hadda aan uga baqayno meesha la yidhaahdo godo gaar ahaan beleda xaawo in ilaahay uu naga natiyeeyo oyna dagaal ka dhicin waxaanan ugu baaqaynaa dagaal xal ma aha labada dhan iyo dadka meesha joogabo in nabad iyo si fiican un lagu soo dabaalo oo dadkii aan dhibaato iyo axbad loo horseedin oo qodobkanaga koobaad qodobkanaga labaad waxaa weeyaan dowladdii soomaaliya oo ilaahay baa mahad lehe dowladdii dhexe ee soomaaliya ahayd yaa meeshaa geda maanta u dhaqaaqday waa markii koobaad oy geda tagtay dowlad soomaaliyeed muddo soddon sano ah marka waan soo dhowaynaynaa aad baan ugu faraxsannahay dowladda soomaaliyeed iyo ciidamadeedii maanta inay tageen gobolka gedo oy maanta meel gacanta dowladdu ay ku haysa ay tahay waxaan taageersannahay qaabka lagu tegey waxaan kaloo doonaynaa codsanaynaa wixii ka dhiman oo ama xoog ah ama talo ah ama mashaariic iyo hawl ah in ay dowladdu si deg deg ah noogu qabato dowladdan gaar ahaan haddana uga sii codsanaynaa waxaan soo dhowaynaynaa qaabka lagu tegay meesha ciidamada iyo nidaamkeeda waxaan boorinaynaa si badan in gacanta loogu qabto si bir oo dowladnimo ah waxaan leenahay arrintaas marka nabad allaha nooga dhigo dowladdanadana waan ugu mahad celinaynaa wixii hadda dhib ahana dambena inuusan ka dhicin waa aad iyo aad baan ugu rajoweynahay waxaan soo dhowaynaynaa oo leenahay dadka aad iyo aad uguna mahadnaqaynaa dadka degan madheera oo soomaalida ah oo horeyna u deganaan jira oon walaalaha nahay oo wax badan naga dhexeeyaan oon deriska nahay beled xaawo iyo madheera waa isku nool waa isku mid haafka burka ama haafka bariiska hay kala goostaan dadkaas isku xaquuqda oo isku noolka ah in aan dhexdooda dagaal laga ridin aad baan ugu mahad celinaynaa mudane ninka la yidhaahdo cali roba aad baan ugu mahad celinaynaa kelmadihii uu yidhi oo ahayd inaan dhib loo horseedin madheere iyo buulaxaawo inay isku nool yihiin waa taageeraynaa qodobkaas ayaga walaalaha annagana waxaan leenahay dhib adinkana ma rabtiin annagana nalama rabtiin sax weeye arrintaas sida aad uga qaadateen go'aanka ood u leedihiin dhexdanada lagu diririma yaan inku taageeraynaa dhabna ha inka ahaato reer beled xaawona sida oo kale wax madheere ku socdo iyo wax ku socdo kenya midna ayaguna albaabkay bay u taagan yihiin weligood bay difaac ugu jireen arrintaas marka waxaan leenahay waan kusoo dhowaynaynaa taasna waan hambalyeynaynaa waxaa meeshaan isku nimid in aan ka hadalno arrimaha jubbaland oo ah dhibaatada oo soo siyaaday waxaa isweydan leh jubbaland arrimakeeda adduunyada dadka waxa suqal baxaa caaqali male caaqal la yidhaahdaa caaqal waxa la yidhahdaa dad wax wax garanaayo male caaqal dad wax garanin dadka leehayo jubbaland waxay ka mid ahaa dowladda soomaaliya gobol ka mid ah waaye dadka sheegaayo jubbaland maxaa ciidanka dowladda loo geeye jubbaland wax may umalaynaya inaa kenya ay tahay jubbaland kenya ma ahan jubbaland soomaali waaye xamaraa laga xukumaa marka hadday umalaysaan in jubbaland kenya ay tahay jubbaland kenya ma ahan uur kenyaata ma xukumo jubbaland waxaa xukumo madaxweyneha jamhuuriyadda soomaaliya aa xukumo asagan amarkiis ka baxaa dadka leehay maxaa ciidan loo geeya ciidanka inaa jubbaland ciidankaa inaa xuduudka soo xero waajiba isku yahaa inaa isdifaaco wadanka qaranka inaa isdifaaco waajiba waajibay ku tahaa inaa dadka iyo dalka inay difaacaan qarana wax waajibay ku tahaa ma aha in kenya ay u malayni kenya waxwaaye wadankeeda kenya waaye unakan soomaliya nahaa wadankan kan waaye waxaa hore dhacday axmed madoowe in sildhibaankii diyaar asraaco amaamiirta iyo asanta oo jubbaland wax isugeeyo maxaan ku dhahayaa madaxweynaha kenya isugeeyo asagoo soo tashido taasaa dhacday laakiin hadda ma dhaceyso in kenya ay ku lug yeelato jubbaland ma dhaceyso ninkii taas dama uu qaban nasiibkiisa la uu rooneeyo marka xaliyay dhicin xalaha qaarkiisa dadka qaarkiisa oo bilaa macna u hadlaayo oo wax munaasib madan ku hadlaayo oo leehaayo dowlad federaalka meesha ciidankeesa waajibay ku tahay dowlad federaalka ciidankeesa waajibay ku tahaa muqadisay ku tahaa wadanka u yadaa xukunta u yadaa leh marka dadka oo waweyn oo caaqal oo siyaasa isku sheegaayo amba jubbaland ajooga ama meel kale ajooga waxaa ili tahaa waxaa leeyahaa qalad waaye waa qaldantiin taasay ma naqonayso aan u shaliilina u sheegina nin kasta nin maamulas lahaa jubbaland maamulkeeda waxay hoosta waa dadka odayaalka dhaqanka aa xukumaa ay ka talahayiin doo waxaan jecelnaa in maamul oo federaal ah oo lagu kalsooyo oo xor iyo xalaal inay ka dhacdaa rabnaa jujuub siyaasana axmed madow isku hay xaaraan isku hayste haddin inaa xaaraan isku qabtay hayhaatay ka tahay ma dhaceyso mana laga yeelaayo asigana idiisa isu sheegan inaa sidii xaaranimada isku qabsido idiisa isu sheegan jubbaland axmed madow dhuxushii iyo wadanka iyo dhulka geedihii wadanka ayaa kenya iyo al-shabaab isu qaybi jiri asig lacag kama qaadi jirin waxaa ognaa inaan lacagta kenya iyo al-shabaab asii jiri ma dhaceyso taasna idiisa isgelin hore wixii siyeele waa yeele haddin taasay isku habeysina
wixii laga hadlayay saaxiibadii walaalahii baa sheegay suldaanadii baa sheegay ujeedkii waa intii ay sheegeen wax badan bay mareen insha allah waa mahadsan yihiin annagana wixii ilaahay naga karsiiya baan ka hadlaynaa sidii suldaanada sheegeen weeye awalan horta waxaan u mahad celinaynaa dowladda federaalka ciidamada ay u dirtay gobolka mahad celin ka bacdi waxaan leenahay dowladdu ha sifayso waddanka iyadaa dowlad u ah haraaga meesha ku haray oo dhibka geysanaya ha ka sifayso waa uga mahad celinaynaa waxaan leenahay dowladda waxaan ka codsanaynaa inay ciidamo xoog ah geyso meeshaas oo ay sifayso taasaas waaye waxaa kaloon u mahad celinaynaa ninkii ee ka hadlay saakay ee meesha la yidhaahdo madheera oo oo ha goborneer miyaa la yidhaha cali rooba waa u mahad celinaynaa waayo waa nin wax garanaayo waa runtiis dadka reer beled xaawo iyo meesha la yidhaha madheere kala sheeg ma leh waa dad walaal ah oo isu gudbo oo wax wada qaybsado waxaan leenahay adinkaa walaalaa yaanan dab laydin gelinin yaanan dad laydinka galaafanin yaan laysugu kiin dhiibin waxaan idinka codsanaynaa odayaasha namadoonnada oo dhaqanka oo annagoo kale ahoo joogo meesha ayada ah inuu caqliga saliimka ah shaqeeyo haraagaa yarka oo meesha ku jira waa inayna maatida iyo dadka naga laaynin waxaan codsanaynaa in arrintaas ciidanka dowladda federaalka iyo dadkooda dhaqanka oo maskaxda le iskaashadaan meeshaas waxaan codsanaynaa ilaahayna u baryaynaa inuu dhib damba ka dhicin biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay baan baryaynaa inuu wax damba shaqaaqaa ka dhicino wixii xaqdarro wato ilaahay uu soo qabto taasaasaan leenahay tan kale saaxiibkay axmed madoobe in badan baan ku celcelinay saaxiib waxaad sheeganaysa waa been wax waa og kama jiraa waxaad sheeganaysa horaan u sheegnay wax ku taageersan male dhaqankii jubbaland waa kan dowlad system aan sugaynaa annagaa dhisayna jubbaland u dhisayna dowlad haddii ilaahay idmo wixii kugu taageeraya adiga waa qaldantiin saaxiibkay deni waxaan leeyahay madaxweyne soomaaliyeed baad sheeganaysaa dad soomaaliyeed mas-uul ka tahay waxaa qalad ah maalin walba inaad shala tagtay meesha oo miidiya aad ka hadashay oo tiri axmed madoobaa caleema saaraya oo xaq ah haddaad wixii oo kale wadaa waxaan u sheegaynaa dadka reer jubbaland oo reer puntland oo waxgaradka ah ninkaas dadka dhaqanka oo reer jubbaland oo waxgaradka ah iyo ninkaasba wixii qaladkaas puntland ha laga haro puntland waxaas warkaas ha laga haro dad walaalihiin oo soomaaliyeed baa meesha degan dhaqankoodii waa kan dadka matalayay inaad maalin walba adinkoo puntland ka imaaday aad jubbaland dab ku dhejisaan oo madaxweynihiin uu ka hadlo wax la qaadan kara ma aha wax ummadda soomaaliyeed anfacana maaha soomaalinimana ma aha ha laga haraan leenahay arrintaas haddaan nahay dhaqankii odayaasha reer jubbaland oo systemkii jubbaland u joogo xaqa ah war ummadda soomaaliyeed annaga xaq iyo wadajir baan u raadinaynaaye yaana dab lagu dhejina saaxiibayaal yaan puntland intii laga soo tallaabo nin madaxweyne sheeganaya ilaahay baa idinku dhaariya ummadda soomaaliyeed nin madaxweyne sheeganaya intii halkaa tegey baa ummad soomaaliyeed dhib u asaasaya oo gubaayo dab ku dhejinaya waxaas waxaan qaadan karna ma aha mana yeelayno mana yeeli doonaan ummadda soomaaliyeed oo dhanna raalli kama aha ninkaas waa inuu warkaas isaga haraan leenahay meesha la yidhaahdo kenya kenya ummad badan bay qabtaa ummadda soomaaliyeed waa xasuuqday dadka xuduudda degan ba annaga mas-uulka naho dhaqan wahay aniga aniga beeshaan ka hadlaya shan iyo labaatan qof ay ka qabtaa dhiigoodii wax ka qaatayna maleh maalin walbana dadka waa laysaa kenya waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed oy faragelinayso oy laynayso maalin walba ha ka tanaasusho ha ka baxdo faragelinta deris baan nahay ummadda soomaaliyeed oo ay kenya deganay maalin walba inay kenya soo dhex marto oo ummadda soomaaliyeed oo kale ay xasuuqdo wax fool xun waaye waxaan leenahay kenyana ha ka baxdo dadka ay fargelinaysa arrimaha soomaaliya fargelinaysa faraha kula jirta iyo dadka xuduudaha nooga laynaysa ha ka tanaasusho deysnimada ha ku ekaataan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم كلن كان وحكو سابسن يهي وجد كيسا وباق باق نبدقلية ويو باق سمانيد ويو باق وناق ويو باق وحالا وحي في عنودنا هرسيد ويو وحي تلا وناق هويد ال- وح باق أوا ويو تلا وناق بو باق ويهي باق ناقاس وحكو وجهان يهي Een, marka koowaad dowladda soomaaliya way mahadsan tahay ee fadlan ilaahay ha ka ajar siiyo Een, waxaa weeye waajibkeedii bayna gudatay waajibka ay lahayd bay gudatay wixii looga baahnaa bay martay waxay mas-uulka ka tahay dalka weeye xaduudaha weeye soomaali meel kasta oo joogta iyada mas-uulka eh ilaahayna waa weydiinaa wixii tacadi ah wixii wanaagaana ilaahay wuu ka abaalmarinayaa ayadaan ugu mahad celinaynaa tillaabta ay qaadaysa dadkeeda dhibaatada ku jira inay ka dulqaada ama nidaam wanaagsan ay u horseeddo waajib bay u leedahay dowladda intaasaan leenahan ugu mahad celinaynaa axmed madoobe iyo tiimkiisa waxaan leenahay ee, wakhtigiinni waa dhacay si qaldan oo mugdi ah ha laydinku doorta xilliga aad joogteen si xunba ha doorashadiinna ha ku imaada wakhti ubaad soo qaadateen wakti wax kastaba ilaahay wakhti unbuu siiyey wakhtigiina wuu dhacay haraante dameeraadka iyo beqlaha iyo dadka hadda la halaagaya iyo dagaal sokeeye in la geliyo iyo colaado in la huriyo iyo si nidaam xumo iyo qaatum xumo inaad ku baxdaan waxaa idinkaga fiican dowladdiina dhexe inaad la hadashaan wadahadal inaad la furtaan inaad ayada isu dhiibtaan inaad u qoordhiibataan dalka jabhada maaha dowlad baa ka jirta xilli jabhadayn iyo warrooris waa laga soo baxay nidaam baa loo gudbay nidaamka inaad qaadataan dowlad aan dalkana lahayn una dhalanin inaa intaad dabada la gashaan aad waxaana munaasab ahayn aad ka shesheegtaan aad ku hadashaan idinkana meel idinma gaarsiinaysa Een, waxaa weeye cadar haddii la yidhi waxaa la xay- xagaayo roob ma noqoto waxaas waa wax hagaayo ah wax hagaayo ah inaad iska ag fadhidaan waxaa ka fiican inaad dowladdiina tacaamul la fidisaan la hadashaan tala la furtaan aad wax isweydiisaan dalka aad dejisaan wax kastood u baahan tihiin iyo nidaamka aad u baahan tihiin iyo waxaad ku aad sheeganaysaan aad kala tacaamushaan usha dhulka aad dhigtaan wada hadal aad u imaadaan dowladda aad la hadashaan si nidaam aad ku imaadaan da- dagaalka iyo xaduudaha iyo dabada lalagalhaya haddii almaya awoodaha shisheeye iyo waxaan waxba qaban doonin iyo wax dhaan dabangaala ah yayna isu kintusin idinkoo laftiina sababo kale isku een, haddii ala yidhaha isu dhex yeelo oo qaar ay dambiiliyaan ay yihiin oo haddii alma xabsi ka fakaday qaarna ay yihiin kuwa ayaga hay kuwa taageeraya iyo wax ag jooga een, waxaa la yidhi xantalaaga af uu wax ku qabto waa qabaa mirgi uu wax ku jiida ma laha jubbaland mirgi ay maanta wax ku jiida ma laha tala dowladeed ma hayso tala caalamka ma hayso talada dowladda federaalka ma hayso waxay gacanta ku haysa ma lehina waxaa u wanaagsan oon ugu baaqaynaa la- dowladda wada hadal ha la furto oo ha la fidisa intaasaan iyada ugu baaqayna waxaan leeyahay ciidamada jooga een, haddii aan leeyahay beled xaawa iyo deegaankaas daawe oo ciidanka haddii federaalka soomaaliya een, wixii carqalad idinku wada oo raba inay dowladda ay haddii la dhib horseedaan ay rabaan idinka inay eh, dhibaato idiin horseedaan wax idin soo weerar oo idiin imaado oo idinka idin soo aadam waxaan ka ahayn bannaankaas hadday socdaan farha ula tegina idinka idin goobhayaan dadka waxaa la yidhi doofaarka dhiiquu galaa geeduhuna iskaga tiraa dhiiqay ku dhex jiraan idinkay rabaan in idinla maraan oo idinku tiraan yayna dhicin ha u bixina meelahood hata taagnaadeena ayagaan ba awood lahayn baadidaas yayna idin fashilinin dagaal ha u horseedina dalka nabadgelyo ku baaqa nabadgelyo wax ku dabaala si nidaama wax ku wada idinkana mas-uuliyaddaasaan idinkana idinkugu baaqaynaa labada dowladood oo deriska labada magaalo oo deriska madheera iyo haddii aan la yidhaahdaa meesha la yidhaahdaa beled xaw daris wanaag iyo sharaf iyo nidaam iyo wada noolaasha intaas bay dan idinkugu jirtaa dhexdiinna waxa ay ka wadaan nimankaas haddii aan la yidhaahda xaduudda dhufayska ka dhigtay oo guryaha ku gabanaya ilmaha ku dhex gabanaya ha aqbalina labadiinna meeloodba ku banaanbaxa iska saara dhinaca u baxeena ninka xildhibaanka ah oo ka hadlay dhinaca dowladda kenya waxaan aaminsanahay qaranka kenya inuu u hadlay ninkaas dowladda kenya inuu u hadlay hadduu xildhibaankaas wuxuu ku hadlay af dowladeed weeye hadday aqbali weydo kenya waxaas wax ka dheer ay la imaada waa wax caalamkan uu ujeeda soomaaliya ay ujeeda waana wax ciida ay ku fashilme laakiin xildhibaankaas wuxuu waxaa weeye hadalka ka imaada hadal qaymo badan weeye wuuna ku mahadsan yahay ayagana intaasaan ugu baaqi أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dhammaan odayaasha dhaqanka ee jubbaland oo waxgaradka iyo odayaasha si kala duwanba dhammaan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aadaad u mahadsan tihiin odayaasha dhaqanka oo iskugu yimid maanta ee magaalada muqdisho ayagoo masiirkii jubbaland ka hadlayo aad baan ugu mahad celinaya odayaasha dhaqanka ee midda kale labaad soomaalida may iyo maxad tiri waaye waxaan rabaa inaan maxad tirida waa waa waa la maqlay xoogaa may may inaan ku daraan rabaa marka een, eh, soomaalida meel kasta joogta ay dhegaysato Eh, may lahaa axmed madoobe waktigaa dhammaaday meel fadheew muslimkan dhibtoy ilaahay ku absay meel fadheew wali adakii la jara iyo iyo adabba ka fashilanteen ma ihidin dad dawlad oo qalab maawna ma ihidin maana naqada doontaan weli isna hasuu bideen ogtaan fashilinteen caalamkan isin diidi dawladda soomaaliya isin diidi shacabka soomaaliyeed isin diidi war dadka aan dhibteen hortis ku wareega axmed madow iyo rajiimkiisa lahaa taas intaasaan ka bahe dawladda federaalka ma hadsanta xuduuda dalka soomaaliya in iyo qobata meel kasta iyo roogta xuduuda qobata oo ammaanka sugta dawladda waajibaa keeta dawlad iyo dalka dawladda iyo dal iyo dalka aakhar waa laku weydiiye adduunka iyo waa laku weydiiye dawlad ini iyo xuduudo sugta waajib saaran waay gobolka jubbada dhexe maqwanye ini iyo qobad iyo laku fadohay gobolka geda dhibaatada ka jarta ini ka saarta dawladda federaalka laku fadee taasna dawladda federaalka aan lahaa beesha caalamka may lahaa beel caalamey arigoo hayta axmed madow walaa suu biyow odayaashii dhaqanka jubbaland waa ka hortiin fadhiyaan dhammaantii walba aan kuma qonayna axmed madow walaa meylo kahay sida mooriyaan kuusi xisbul islaam iyo shabaab iyo dad oo caadaqaatiyaal ayaa meylo ka aroorsaday beesha caalamay ma isin lahaa isagna isku dhaafo walaa isan ka jartaan fool runta an ka sheego axmed madoobe beel caalam iyana saasaa lahaa igaad saasaa lahaa madoow africa saasaa lahaa ilaahay ku obsadaa isagna gaali iyo muslim walba isan haataan walku qobada arrintaas الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن قضي الدقماتك isbedel doonka jubbaland state qaabka ay u hadleen waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waxay muujiyeen garab istaagga dowladda dhexe soomaaliya ooy iska leedahayba xaq baa alla u siiyey saytarada guud inay mataqaanaa maamusho dalka alxamdu lilah si wanaagsan oo sharaf badan ayay u hadleen dowladda dhexe soomaaliya waxay aragtay in badan oy ku danqanaysay ay ogeydna in kenya ay burburinayso mataqaanaa dalka soomaaliya sida hormuud oo kale biraheeda ay dhulka dhigtay cid ka dhexsanaysa iyo cid yac ka dhexaysna aysan lahayn ay ogaatay maamulka khaldan soomaalida waxay tidhaahdaa hal haaraanaa nirig halaala ma dhasho wixii yabyabkii hore oo xisbul islaamkii asaga watay oo igaad iyo markay isugu tegeen midowda africa iyo soomaaliya oo dhan isugu tegeen hadba magac loo bixiyey ayuu wuxuu ka gaaray siddeed sano intaas dowladda ishay ku haysay marka hadda alif wax ma laha inay ka soo qaado waa waajib ay u leedahay imaa ciidanka yarka ahoo yabyabka ahoo axmed madoobe haystay oo meesha joogaan waxaan leenahay wiilal soomaaliyeed baa tihiin dalkana soomaali baa leh ciidanka muuqdo waa soomaaliya soo raaca oday dhaqameedkiini waa kuwan halkaa fadhiyo isbedel doonka ah dalkaas hadda ayaa nin kastaba xaqii xaquuq waxay kala leenahay oo gobollada saddexda gobol ah hadda ayaa kow dhudubad loo aasaya dowladda dhexe soomaaliya waajibkeeda way gudanaysaa dalka gudihiisii dhammaan ilaa hawada wax kastaba runtii dadkii oloosha ku buqi oo si kasta qaab kasta waxaa uu jilaan sida axmed madoobiya oo kale iyo ninkan kale oo hadda gaas bedelay oo hadda meesha jooga magaciisa bay dhigaya dani waxyaabaha ay leeyihiin waa wax aad iyo aad looga yaqiyaaqsoodo soomaalinimada ka fog wadaninimada ka fog dhaqanka dalka soomaaliyeedna ka fog wixii shalay lasoo tallaabsaday maanta inay rinaataa waa nasiib xumo waxaan leeyahay anigoo ah sheekh maxamed macalin cali beesha reer dabara wakiilkooda aan ahay ugaaska waxaan ugu digayaa jubbaland state qaabka hadda loo dhisayo aad baan u taageersannahay mia fil mia waxa weeye odayaasha say u taageeraan u taageersannahay qaabkee dalka loo dhisayaa dawladda hays sidee loo maamulayaa dawladda hays faragelin wax la yidhaha maaba jirtaba etoobiya inaguma soo weerarayso kenyana annagaaba iska dhicin karnaba maya eedba ugu yeerin mayno kenya hadda wax rabitaankeeda waa u jeennaa waxay riman tahay waa u jeennaa nin gabadhaada raba naagtaada lagama baryo wuxuu u soo socda waa ogna kenya annagaa iska dhicin karna etoobiyana ma faragelinaysa asaga wuxuu rabaa axmed madoobe inay kenya dalka maamusho dalkiina la qabsado hormuud buu u yahay maxaad ku waaninaysaan lama waaninaya gacantiisa wuxuu ku qaata uu leeyahay dalkan dadkii lahaabaa u tashanaya saasaan leenahay in sha allahu tacaala mar dhowna waad arki doontaan isbedel doonka in ay guushoodii iyo systemkii ay mataqaanaa dawladda ku waday inay miro dhasho ayaan rajaynaynaa mar dhow biidn illahi alkariim
horta waa mahadsan yahay raggii nin walba wuxuu ku hadlay mahaga ma hadleen waa hagaajiyey waxaan doonaynaa axmed madoobe horta muxuu yahay muxuu shalay ahaa muxuu maanta yahay war jubbaland weligeed dawladdu ma ka dhisantay maya weligeed jubbaland joobid kama dhisan burcadnima lagu haystay weligeed burcadnima lagu haystay weligeed xoog baa lagu haystay waxaan markaa leenahay axmed madoobe waxaad ka ka qabsatay waad ka qabsatay isaga tag isaga tag jubbaland sideed sanaad burcadnimo ku haysatay sideed sanaad waxaad halaynaysa halaynaysa isaga tag waxaan leenahay reer jubbaland war axmed madoobe maanu xirxirnaanayna maya dalka annagaa iskale annagaa dad u eh waa in aan iska dhibcina axmed madoobe iyo wixii la fikr waxaan leeyahay nimankan buulo xaawo iyo ku jira madheera dhexdooda isaga soo baxa meesha maxaad meesha ku qabanaysaan dalkan soomaali baa iska leh dhinaca kalena kenya iska leh ma kenya bay idiin noqonaysaa dad ma kenya been idiin sheegaysa kenya waxbanaan idinma qabanayso waxaan idin leenahay ciyaalka cuncunka ood meesha ku haysaan oo soomaaliyeed ha ku laynina meesha meesha ha ku laynina ninka la yidhaha maxaa muusiid ilaahay ceebtaada ma asturin saaka meedhakoley oo dembiile oo konton boqol qof oo soomaaliya qaba oo maxkamad ka fakaday meed ag taagan tahay oo saaka lagugu sawiraya oo biri lagugu soo qaban doona adoo agga xagga inta lagaa mara ilaahay ceebtaada ma asturin ceebtaada lama asturo halkaas isaga tag waxaan waxaan leeyahy dawladda dhexe waad mahadsantihiin dawladdii waddankaa tihiin wanaaggii waddanka idinka idinka rabtaa ciidankaa laga rabaa inuu waddanka xafido ciidankaa laga rabaa tuugo iyo waxoo dhan shacabka inaan dhib la gaarsiiyo in la shaqeeyo dawladda annaga waxaan ku eedeynayna maxay u taga weysay mar hore ciidankaa keliya maahayna waa inay wasiirada tagaan waa inuu madaxweynaha taga waa inay ra-iisul wasaaraha u taga dalkan waa dal soomaaliyeed intii loo qabanahayey meesha la yidhaahda galmudug intii loo qabanay in loo qabto wey galmudug intii loo qabanay in loo qabto wey
الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إلهي بقى مهدسن مركة كوبات إنه سورة قليي إن عندناها قد ضدك يضلك صوماليات أنه كغا حدلنا ما أنت هالكير إلهي الله ماشي أرنتا نو سورة قليي بقى مهدسن مركة حتى وما سيين وضياشي إيقا هريي هذا المحرين إيقا دميي wax yar un baanu raacinayaa saddex qodob qodobkayga koobaad waa jubbaland iyo axmed madoobe axmed madoobow aniga adigu waanu ku wada noolayn meesha iyo iyo reer jubbaland oo dhan maamulkaaga iyo xukuumaddaadii sida ay ku timid iyo cadaaladdiisa sida ay ahayd cid waliba maanta sheerkeeduu ku jiraa haddaya dan oo mateed kuma hayno haddaanu nahay reer jubbaland haddaad isleedahay waxbaad helaysaa oo ilaahay ninbuu kaa dhigaye doorashada ku-celiska ah oo dowladdii soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed iyo caalamkuba ay kula diyaarsan yihiin haddaad kalsooni qabtoo fulaynimo aysan jirin oo aad gobonnimo soomaaliyeed iyo dadnimo ay kugu hartay doorashada ka qayb qaada waxaad ku heshaad waxaad ka heshaad leedahay haddaad diiddo dhibti waxaa la yidhi yaanba waxay goyso gadaasheeday dhigtaa haddaad diidda dhibti ka- ka timaada adiga unbay ku saamayn aakhira iyo adduun taa waa qodob qodobka xiga waxaan leeyahay dowladda soomaaliya aad bay u mahadsan tahay horu soco waad la daahday ku degdeg dadkaagii iyo dalkaagiiba waa baadiyaysan yihiin meel jaban baa laga helay bahal baa u soo dhacay kii iyo dalkii farahay kala baxday laba jibaar dowladda soomaaliyay dadaalka iyo dowladnimada dal- dalka aad u haysay laba jibaar
markay saas tahay waxaan caalamka u sheegahayaa iyo dowladda soomaaliya cilma adeerayaal oo dowladda soomaaliya ha laga gaaro war dadka inta baaqigaa horarka ha laga gaaro war maanta haddaad ilaahay makani oo ciidanka soomaaliya oo dowladda uu gobolka gaba joogo inta ya- inta ya- hartay oo yarna inuu dhammaasho tiro oo gacan bira lagu qabto taas ayadaan soo dhawaynahayaa wayna mahadsan tahay boqolkiiba boqol hadalkaygana intaasuu ku kooban yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان أخياسا ماشي اسكوغ تمد اسمدي ريبوت رجب بلان اسمدي نبضون ندي علماء الدين كي لمان وادي السلامي ساودن تهين صغيري وكبيري salaan kadib hadal ma harin odayaashii hadlay baan waxba dhaafin waxaan ku celcelinayna waa haddii ilaah yidhaahdo muxuu ahaa waa waxaan weliga anaga sheegi jirnay oo xaqiiq ah waxaan weligeena sheegi jirnay oo xaqiiqa ah waxaan haddana ku hadlayno waxaan rabnaa beesha caalamka iyo dowladaha dariskeeba inaan u sheegno inaanan been la isu sheegin oo waxaan sheegayna ay run yihiin aadna aragteen ood qaadateen maxaa jira beesha caalamka oo ay ugu horrayso qaramada madoobe ergeygeeda ugu horreeyo oo afrika haddii ilaah yidhaahda muxuu ahaa ay ku xogto u- eh, muxuu ah- maxaan ku idhahdaa ah, maxaa ay ku xogto haddii ilaah eh, eh, africa union ay ku xogto eh, dhammaan dowladaha eh, haddii ilaah yidhahda waaweyn ay wada og yihiin inaan u sheegnay annagoo kismaayo joogna oo boorka joogna inaan u sheegnay doorashada dhacaysa inayna waxba ka jirin oo axmed madoobe wuxuu doortay ay yihiin dadkii asaga istaafka u ahaa iyo dad haddii ilaahayda aan isimo ahayn ilmo yar yaroo meelaha uu ka soo aruursaday raggii la qay- la yaqiinay ee jubbaland joogay laba iyo saddex ma ogiya waxa meesha jooga aynan wax isma ah haddii ila haba yaraatee waxa meesha lagu tuuray aynan isma ahayn badigoodu waan sheegnay waana la arkay xaqiiqdii waa la gaaray taasu muranka ma jiro wax la ogyahay weeye haddaan indhaha laiska qabin taas waxa jira weye waana sheegnay waana sheegnay kuna dambaabi mayno maxaa jira aniga hadda hadlahayaad ii jeedaan oo meediyaha taagan sanadkan baa toddobaatan ka gelaya soddon sanaan isim aha afartan iyo shan ah haddii ilaah yidhahda aabbahay ba ahaa haddii ilaah yidhahda muxuu ahay maxay noqonaysaa toddobaatan iyo shan sano anoo toddobaatan iyo shan sano fac u ah ayaa wiil yar oon weligii nabadoona tahay la dhihin bu axmed mooge saxiixa ka dhigtoo meesha idin girta waa midda hadda u dambaysay u haraysan tii ku xigtay ee haddii ilaah yidhahda muxuu ahaa federaalkii ee xamad dadkii federaalka laga dooranayey iyaduna sidaasoo kale ahayd tii asaga ugu soo galay eleboorka baa lagu xiray annagoo isimo oo haddii ilaah dhowr iyo labaatan ah, shan iyo toban ah raggii lagu xiraan ku jiray annagoo xabis ku jirnaa doorashadii dhacday xabsi annagoo ku jirna yay doorashadii dhacday axmed baan ilaahayna waa markhaati gelinaya asagana waa markhaati gelinaya laftiisu waa markhaati gelinaya axmed baan u tegey waa u tegey waxaan madaxweyne arrintan wax ka qabo adaa de- beelihii adaa bar u ag jubbaland adaa maanta liidar waa wax- wax ka dheh intuu saa ii soo dhowro wuxuu yidhi gabre ma u sheegtay gabre ma u sheegtay halkaasuu ka baxay ninkii aniga aan u imid ee madaxweynahan ahaa lahaa haddii idhaahda jubbaland gabre u sheeg bay ugu yidhi ma afraay hortiisaan ka dhahaya qodobka kadoo labaad axmed uu jiray baa wuxuu yahay dir ani wax iguma aha waxba iguma aha ani waxna kama rabo beri waxba kama rabo aniga afkaan ku hadlaya waa beesha direed afkeedaan ku hadlaya isim direed baanahay oo jubbaland ku dhashay axmed wuxuu jira diri waxba kama rabo waxna iguma laha kow axmed qaraabaan nahay xaqiiqatan is dadka soomaaliya kulli waa wada qaraabo ani mar abti buu ii yahay ana mar awow baan u ahay waxaa la yidhaha weesha gawraca dib ha ku calqaatee qaraabanimo ama ku tirsanaya qaraabanimo ama ku tirsanayay markaan wax walba u sheega hore anigan awow baan ku hay hooyada habarta dhashay cabdi aadan way ana gulay aadan baan ahay baan waa u abtirsaday hooyadii habarta dhashay waa idda hadda intiina hadda sidaa u barta hooyadii habarta dhashay waa ilma adeer baan nahay ani guleed aadan idada cabdi aadan baa dhalay qaraabanimaan ku tirsanayay waxba igu malihid buu yiri asagoo etoobiya ku dhashay oon ogahay ya anoo haddii idhaahdaa nin waama ku dhashay oo aabbay ku dhashay awowgii ku dhashay wuxuu yidhi jubbaland waxba kuma lihid waxba kuma lihid jubbaland dirna waxba iguma laha waxna kama rabo ilaahay baa idinku dhaashay ninkaasaa doonaya ninkaasaa doonaya inuu madaxweyne ku noqdo jubbaland axmedo ku noqon maysid annagaa ku ridnay idin ilaahay xag ilahay baad ka dhacday ku noqon maysid idin ilaahay xag ilahay baad ka dhacday ku noqon maysid ilaahayna waxaa weydiisanay wa ufawidu amrii ila allahi in allaha basiirun bilcibaad kaasaan wax u sheegaynaa allahaasaa wax u sheegaynaa ilaahay kaasaan u sheegaynaa kaasaa wax loo sheegta ah waxaan kuu sheegaynaa axmedow ku noqon maysid madaxtinimo annagaa kaa ridnay dhacday ummadda soomaaliyeed cidday doonta ha doortay jubballaane haddii ilaahay jidka u bannay ku kaa fiicanna allaha ku bedele waxaan leeyahay axmed meesha ha dhaafo axmed meesha dhaaf idin ilaahin waadna dhaaftee dhaaf soo noqonays anaaba ku ogba anaa ku riday intanaa ku riday intaad dambi ka gashay baa ku riday axmed meesha ha ka baxo idin ilaahay war sooma taa maaha taa axmed meeshaan oga baxaya horta axmed meeshaan taa meeshaan oga baxaya jubbaland waxaan leeyahay shacabka reer jubbaland gacanta isqabsadeen hadduu kismaayo joogo iyo hadduu raas casee joogo iyo hadduu haddii idhahda gado meesha u dambaysa joogo iyo hadduu jubbada dhexe joogo meel kasta u jiraan reer jubbaland gacanta isqabsadaan axmed waa axmed axmedna anfici waa rag badan baa haddii idhah soomaali baa ka badan nin baa ilaahay noogu dhiibi doonaa oo astaysan xag ilaahay ka astaysan annagu garan mayno kii ku soo baxana xukumi doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan leeyahay reer jubbaland gacmaha isqabsadeen colaad ma jirto dowladdii soomaaliyeed baa idinku soo socoto dowladdii soomaaliyeed baa idiin imaanayso dowladdii soomaaliyeed ciday wax yeelaysaa lama arko xaqna waxay u leedahay inay dowladda soomaaliyeed xuduudda soomaaliyeed oo dhan inay xifdiso oy gacanta u qabato xaq bay u leedahay dadka dhahaya dowladdaa soo duushay iyo dowlad baa ka yeeshay waxaasu war soo lagama waantoobayo soddon sanaan dowlad la-aan ahayn soo lagama waantoobayo soddon sano ayaan dowlad la-aan ahayn soo lagama waantoobayo ragga hadda maanta ay wax kale usii cad yihiin muxuu doonaya wuxuu doonayaa garanaya war waxaad doonayso wax ilaahay xaggiisa raalli ka yahay ma aha waxaad doonayso wax ilaahay raalli ka yahay ma aha wax aan maroorsanayaan la arkin ilaahayna yeeli maayo ummaddiisana waa diiday ummaddiisana waa diiday dowladda soomaaliya waxaan leenahay wax badan baan fadhideena ummadda soomaaliyeed ha la gargaaro meeshii aad qabataan iyo meesha aad tagtaanna dadka oo shacabka ku noolna ha la gaarsiiyo haddii ilaahay idhahdo muxuu ahayey nolosha ha la gaarsiiyo dowladnimada ha la gaarsiiyo haddii ilahay idhahdo muxuu ahayey ha la gaarsiiyo raashinka iyo daawada iyo haddii ha la gaarsiiyo ha la gaarsiiyo hay-adaha loogu dhawaaqo ha la gaarsiiyo tan axmed madoobe iyo dowladda waxaan rabaa anoo dowladda ku dhex jiro wali ka bixin dowladda waxaan ka rabnaa dowladda waxaan ka rabnaa baaqi ay jeedisay iyo warqaddii ay qortay oo haddii ilaah idhaahdo muxuu ay ku baaqday hadda ka hore ee habraaca ahaa oo ay tiri haddii idhaahdo dib heshiisiin baa la qabanayaa doorasho xog iyo xalaal ahaa dhacaysa annaga dowladda tii baan uga fadhinaa dowladda taasaan uga fadhinaa annaga wax kaloon ka rabno iyo iyo xuduuddii soomaaliya ay soo xirto xuduuddii soomaaliya oo xirto oo amnigeeda sugto iyo haddii ilaah yidhahdo muxuu ahay doorasho xor iyo xalaal oo jubbaland ka dhacdo ayaa annaga ka rabnaa dowladda waxa kale ka doomul shacab la dhibaateeyo shacab dhib loo geysto shacab had ilxun lagu fiiriyo annagu dooni mayno haddaan dhaqanka soomaaliyeed nahay ee jubbaland aan lahay dooni mayno dowladdan intaasaa ugu baaqahayaa beesha caalamkana waxaa ugu baaqahayaa horeyna waa ugu baaqnay haddana waa u baaqaynaa inay qaadato awaamiirta isimada jubbaland ka soo baxaya ee horena aan oola kulanay james baan la kulanay oo muxuu ahaa kuwii midooda africa aan la kulanay qaran midowd aan la kulanay muxuu ahaa dhammaan la kulanay tii baan ku celinaynaa oon ku cel habeen maalin aan sheegaynaa waxaan leenahay waa inaad haddii ilaahayd aad dowladda federaalka ku taageertaan inay doorasho xol iyo xalaal ay meesha ka dhacdaa beesha caalamkana saasaa leeyahay beesha caalamkana saasaa leeyahay waxaan rabnaa gobolka gedo gobolka gedo waxaan leeyahay istimadiidii iyo nabadoonadiina iyo culmaadiinkeeno dhinba halkaan fadhiya iyo halkaan jooga waxaa idin la hadlaya waa ayaga waa jubbaland waxaa idinla hadlaysaa waxaa idin leenahay waxa xunna iska qabta waxa sada ku dhaqaaqa waxa xunna iska qabta wiilasha idinka mid aho haddii ilaa wiilashiidii ah haddii ilaahay idhahda ee dhegta bidaxda wax loogu sheegay ee waxa xun af loogu shubay ee reerkana ka maqnaan karin oo walaalahood iyo ehlooda ka maqnaan karin ayagana asbixin karin waraabaha yuusa duulka cidlaha ku cedha wiilasha la soo celiyo wiilasha reerka lagu soo dhex celiyo wiilasha reerka lagu soo dhex celiyo saasaan leeyahay reergeda saasaa idin leenahay reer badan xaawo gaar ahaan xuduuddii baad xigtaan waxaad yeelaysaan dowladda kenya annaga colaad nagama dhaxayso dee ina naga dalbanin walow ay lugta nala gashay ciidamadeeda ay kismaayo joogaan oo ay ka mid yihiin midowga ciidamada haddii ilaah yidhaahdo amisom jooga ay ka mid yihiin oon dhaqdhaqaaqooda ognahay ha ka mid noqdeen hadday dowladda u ogolaato inay ka mid noqdaan hadday u ogolaato ha ka mid noqdeen ciidamada amisom ee jooga ee xalaasha ku jooga ha ka mid noqdeen hadday ka mid noqon waayaan oysan ka mid noqonaynin oo baaga isabada jubbaland ay qaadanaynin oo hadalka dowladda ayna qaadanaynin dowladda soomaaliya waxaan leenahay kenya waa ka maaranaa ciidankeedu dowlado kalaa nooga muda inay la keeno waan ka maaran dowladda kenya hana badbaadiso dowladda kenya hana badbaadiso dowladdana waxaan ugu baagaynaa ciidamada kenya waa ku celcelinaya waa ku celcelinaya ha inaga baxeen ha inaga baxeen anigu intaasaan dhihi lahaa